من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله وما أجمعت فيه الصحابة حجة وتلك سبيل المؤمنين لمن صبر وما لم يكن في عصره متعارفا وجاء به من بعدهم رود بل زجر ففي الآخذ بالإجماع فاعلم سعادة كما في شدود القول نوع من الخطر ومعتارض يترك اعتماد مقاله يفارق قول التابعين ومن غبر وأمثال أهل العلم فينا طريقة وأغزارهم علما مقيمون على الأثر وأجهال من تلقى من الناس معجب بخاطيره يصغي إلى كل من هذر فدع عنك قول الناس فيما كفيت كفيته فما في استماع الزيغ شيء سوى الضرر لقد أوضح الله الكريم بلطفه لنا الأمر في القرآن فانهض بما أمر وخلف فينا سنة نقتدي بها محمد المبعوث عونا إلى البشر ومنا على المأمور بالعاقل آلة بها يعرف المتلى من القول والعبر فلا تاك بدعيا تزوغ عن الهدى وتحديث فالإحداث يدني إلى السقر ولا تجلسا عند المجادل ساعة فعنه رسول الله من قبل قد زجر ومن راد أخبار النبي مقدما لخاطيره ذاك امرؤ ما له بصر ولا تسمع عن داعي الكلام فإنه عدو لهذا الدين عن حامله حصر وأصحابه قد أبدعوا وتنطعوا وجازوا حدود الحق بالإفك والأشر darsigeenna halkan laga bilaabo ilaa meeshaan ku sinna laga gaaro musanifka wax badan buu kaga hadlaa marka meeshii aan ku sinnay darsiga ee beytka ka dambeeyey lix iyo labaatanaad ayuu wuxuu ka bilaabaa sifaadka ay leeyihiin dadka ahlubidaca ah ayuu ka bilaabayaa markaasu wuxuu noo tirin doonaa yacni magacyahooda uu noo sheegi doonaa abyaad badan sida raafidada khawaarijta murji'ada qadariyada jahmiyada muctasilada kulaabiyada karaamiyiintii ashaacirada waxaasoo idil ayuu shiikhu noo tirin doonaa ilaa meesha aan ku sinay darsiga ka dambeeya wey laakiin ilaa meesha aan ku sinay ilaa halkan wuxuu ka hadli doonaa aqwaalu saxaaba hadday waxay ku ijmaacaan inay xujo tahay wixii casrigooda aanan la aqoonin oo qof kaloo bidcaa la yimaada in lagu radiyo ijmaaca qaadashadiisa inay tahay badbaado ay tahay khilaafka ijmaaca la khilaafana inuu shaad yahay oo qofka khatar badan uu soo jiidi karo nin qof kasta kulligii oo saxaabada iyo taabiciinta aqwaashoodii ka tagaahi inaadan warkiisa ictimaadin oodan marna ku tiirsanin markuu intaa ka soo hadlo ayuu misano musanifku wuxuu ka hadli doonaa dadka dadka ugu khiyaarsan uguna fadliga badan inay yihiin dadka aahaarta ku sugan aahaartii nebiga hadday tahay iyo axaadiistiisii saxaabadii ay tahay salafkeennii wixii laga soo guuriyey dadka haystaa dadka ugu wanaagsan uguna oo fadliga badan inay yihiin cagsigoodu noo sheegi doonaa dadka dadka ugu jaahilsan qofka ra'yigiisa oo cajab geliyo iyo wixii asaga ku soo dhaco cid walba kulligeedna u dheg raariciyo noocaasuu ka hadlaya markaasuu haddana musanifka dib wuxuu ka sheegi doonaa wuxuu ku leeyahay dadka hadalkooda faraha ka qaad marba shaygii diinteenni mar haddiina loo dhammaystiray wixii lagaa kaafiyey haddaba gelina faraha ka qaad dadka qowlkooda faraha ka qaad buu ku dhihi doonaa maxaa yeelay diinkeenni ilaahay baa noo dhammaystiray wixii qur-aanka lagugu amray oo sunnada lagugu amray labadaas qaado caqligaadana ilaahay uu ku siiyana nusuustii waa ay waafaqsan tahay ayadaana lagu gartaa shayga la akhrinayo hadduu kitaabkii hadduu sunnadii yahay ayadaa lagu gartaa buu leeyahy marka ka bacdina wuxuu kaaga digayaa bidacda ayuu kaaga digaya ad arki doontaa oo khilaafsan hadigii rasuulka khilaafsan calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay yacni shayga bidco markuu qofku la yimaado bidcadaasi qofka naar bay u dhowaysaa ee gaarsiisaa marka ka fogow buu ku leeyahay dadka mujaadiliinta ahoo baatilka ku doodo oo ahlul ahwaaga ah nabigeennaa ka digay oo ka sajriyey in la dhagaystay ha dhagaysanin qof alla qofkii ka hormariyo akhbaartii nebiga iyo axaadiistiisii ra'yiga ra'yigiisa iyo khawaatirtiisa ka hormariyaahi qof indhoolaa inuu yahayna wuu noo sheegi way qofka bidcada iyo cilmulkalaamka iyo balaayada dadka ugu yeero ah oo ahlulahwaaga ka mid ahna ha dhagaysanuu ku leeyahay maxaa yeelay kalaamku waxa ugu yeerayo waxa weeye markii uu sunnadii ka noogay oo wadi waayey ayuu caqligiisa istikhdaamsado maaragtay uu raacay dadkaasna waa dadka ahlubidaca ah oo bidcada ku xeel dheeraaday oo xaqi ka tegey qaabkaas ayuu musanifka abyaaddan noo soo socoto uga warrami doonaa qaala almusanifu raximah اllahu wama ijtamacad fiihi asaxaabatu xujatun وتلك سبيل المؤمنين لمن صبر ومصنف كليه وما الذي كي اجتمعت فيه دحدي سيكو كلنت أصحابة صحابة النبي وحيكو كلمين حجة حجوية يعني حجة شيء قاسوا حجوية الله وحي صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يكو كلمان وحجوية مركزوا وتلك تاسي وأها وحي صحابة كو كلمين sabiilu lmu'miniina mu'miniinta waddadoodii weeye waddada ay waddo ka dhigteen oo ilaahay ridihiisa gaarsiisaa taas baa ka mid a liman dad bayna u tahay mu'miniintaasi oo ogaanayo sabara yacnii liman imtixana qofka wax imtixaano oo shaygan xaqiiqadiisa si fiican u baarbaaraa ayayna maaragtay waddo u tahay oo ogaanayo weeyaan shadriga hore oo beydkan uu leeyahay musanifku wuxuu kaga waramay ijmaacu saxaabada inuu xujo yahay weliba waxaa la yidhaahdaa ijmaacu saxaaba markii ijmaaca la tiriyo waxaa lagu xisaabiyaa min aclaa maraatib alijmaac ijmaaca maraatibta iyo darajaadka uu kala leeyahay midka ugu sarreeyaahi waa ijmaacu saxaaba ridwaan ullaahi calayhim kolka cid alle ciddii khilaafto saxaabada ijmaaceeda khilaaftaa khilaafkiisaasi lama milicsado laa yultafatu bikhilaafi man khaalafa ijmaaca saxaabati ridwaan ullaahi calayhim qofkii khilaafay ijmaacooda hadalkiisaasi la dhagaysan maayo wey bal qowlkiisa waa shaad weey mardu saxaabada qowlkoodii oo khilaafo waxay ka diin dhigteen oo khilaafaay qowlkiisa qowl shaada weeyaan bal wuxuu gaarsiinayaa khatar ayuu qofku gaarsiiyaa khatar oo xagga diintiisa ah ayuu shuruudkaasna gaarsiinayaa weeyaan wuxuuna noqonayaa saxaabada qowlkooda qofkii khilaafaay waxa weeye waa mubtadic cinda ahli sunna qof mubtadica buu noqonay ijmaaca saxaabada waxay ku ijmaacaan qofkii khilaafo waxa weeyaan waa inuu mubtadic yahay bay ahlu sunnuhu qabaan ijmaacaasi qofkii khilaafo weeyaan sidaa darteed beydka hore intaasu kaga hadlay wama ijtamacat fiihi saxaabatu xujatun buu yidhi wamaa kii alladii kii ijtamacad ay ku kulantay fiihi dhexdiisa asaxaabatu asxaabta nabiga ay ku kulmeen xujatun xujo weeyaan isagaa xujo ah wey qaybta intaasuu kaga hadlay xujo inuu yahayna ijmaacu inuu xujo yahay shadriga dambe ayuu ku ishaarayaa adiladeediibuu ishaari wey watilka sabiilu lmu'miniina liman sabara watilka taa oo ah yacni ma jtamacad calayhi saxaabatu saxaabada waxa ay ku kulmeen ishaarada halkaasaa loo celin lagu farfiiqiya watilka taa oo saxaabada ay ku kulmeen eh sabiilulmu'miniina mu'miniinta waddadoodii weeye liman sabaraa yacni liman imtaxana qofka imtixaano oo shaygan dib u fiiriyaa wuxuu ogaanayaa inay tahay sabiilulmu'miniin inuu yahay marka liman sabara marka la yidhaahdo yacni waxaa la yidhaahdaa asabru xagga luqada waxaa la yidhahdaa hadda waa imtixaanu ghawri ljurxi baa la yidhaahdaa markuu qofka dhaawac gaaro oo dhaba madaxa laga daqro ama meel kale laga dakraahi waxaa waa la imtixaana waa la fiiriyaa waa la baaraa meesha uu dhaawaca gaarsiisan yahay baa wax la geliyaa inta meeqa meeqa maaragtay ee sentimitiro qodan yahay lafta ma gaaray hilibka ma gudbay yacni maqaarka ma gudbay hilibkama sii gudbay lafta ma gaaray waxaa lagu cabiraa sabrka la yidhahda sabriga taa weeyaan marka liman sabara qofka fiirfiiriya buu leeyahay ijmaaca saxaabada inuu xujo yahay sabiilulmu'miniin uu yahay adilada qofkii baarbaaro weeyaan marka markaad tidhaahdid yacni fulaanun sabara alaqwaala markaad tidhaahdo hadalladii ayuu imtixaanay yacni waxa weeye waxaad odhanaysaa idaa sabartu alaqwaala markaad tidhaahdid aqwaashii baan imtixaanay yacni idaa taqasayta xaqiiqataha baa la yidhahda markaad baarbaarto xaqiiqadeeda dhinac walba istiqsaa ku samayso ayaa hadalkaa la odhani weeyaan hadalkaa watilka sabiilulmu'miniinana musanifku wuxuu ku ishaarayaa aayadda ay culammadu u deliishadaan ijmaacu inuu xujo yahay oo ahayd tii imaamu shaafici raxmatullaahi calayhi ninkii odag ah intuu u yimid oo yidhi amarka diinka xujajkiisu waa maxay buu weydiiyey markaasuu yidhi alkitaab maxaa ku xiga buu yidhi assunna markaasuu yidhi maxaa ku xiga ijmaac kitaabkii qur'aanka ma uuna weydiiyey sheikha xujadiisii laakiin ijmaac inuu xujo yahay ma daliili baa la yidhi imaamu shaafici maxaa u daliila markaasuu imaamu shaafici raxmatullaahi calayhi wuxuu yidhi muddo yacni cabbaar markuu aamusay buu ninkii odag aha wuxuu ku yidhi muddaan ku siinayaa qabso jawaab baan kaa rabaa imaam shaafici markaasuu yidhi saddex maalmood isii saddex maalmood buu siiyey saddexdii maalmood imaamu shaafici baarisu ku jiray maba soo bixinba maalintii dambe ballankii laiskugu yimid ayuu yidhi hayo daalladaydii wixii aan ku weydiistaan kaa raba odagiibaa u yimid imaamu shaafici imaamu shaafici markaas wuxuu akhriyay aayaddan yacni fii suurati nisaa ku jirto waman yushaaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu alhuda wayatabic hayra sabiili almu'miniin nuwallihi ma tawallaa wanuslihi jahannama wasaa'at masiira aayaddaasa ijmaac xujo ah buu yidhi waa istinbaad qawi ah wey istinbaad qawi ah wey maxaa yeelay wuxuu aayaddaas rabbi wuxuu leeyahay waman yushaaqiqi rasuula rasuulka qofka khilaafo min bacdi maa tabayana lahu lxaqu xaqa markuu u caddaaday dabadeed rasuulkii khilaafo isla markaana wayattabic hayra sabiili lmu'miniin mu'miniinta waddaday mareen waddo aan ahayn qofka raaco soo ma jeeda sabiilulmu'miniin marka waa ijmaacii waaye wixii ay ku heshiiyeen dadka ay ku kulmeen oona saxaabada isku khilaafeen weeyaan marka sabiilulmu'miniin qofka aan raacin qofkaas buu ilaahay leeyahy nuwallihi maa tawallaa wanuslihi jahannama wasaa'ad masiira intaasoo arrimood baa la iskugu daray cidduu weli ka dhigtay baa weli looga dhigaa naarta jahannamana inuu gelaya baa lagu tahdiidiyey meel loo loo noqdo oo maarata mawi iyo masiir laga dhigtana naarta jahannama u xumaatay buu rabbi leeyahay subxaanahu watacaala marka ijmaaca aayaddaas ayaa loo daliishadaa ijmaacu saxaabana waxaa nidhi waa aclaa maraatib alijmaaci ijmaaca martabadaha uu leeyahay midda ugu sarrayso weeyaan ugu yacni ugu sarrayso weeyaan marka waxaa la yidhaahdaa marka ijmaaca saxaabada ridwaan ullaahi calayhim waxaa la yidhaahdaa haddii aynan waxba isku khilaafin oo saxaabadu yacnii kelimadaas ay isku waafaqeen hadalkaas ama shayga ay isku waafaqaan oo diin ah shaygana intishaar ou leeyahay oo faafo cid khilaaftayna aan la arag waxaa waye waa xujo weeye oo min xujaji sharci buu ka mid yahay weeyaan xujooyinka sharcigaa buu ka mid yahay sidaa darteed haddii marka aqwaashooda ayagu ay iskhilaafaan oo saxaabadii oo laba ra'yi ay kala leeyihiin midna midka kale ra'yigiisa laguma ilsaaminaayo lagu laasimin maayo hadday ayagu ra'yi isku khilaafaan walidaalika sheekheena shaarixa wuxuu ku soo guurinayaa sheekh alislaam ibnu taymiya raxmatullahi calayhi ayuu kitaabkiisa majmuuc alfataawa hadal uu ku leeyahay ayuu ka soo naqlinaya wuxuu leeyahay yacni wuxuu yidhi wa amaa aqwaalu saxaabati saxaabada aqwaasheeda fain intasharad hadday faafto walam tunkar fii zamaanihim zamankoodina aanan la inkirin oo la diidinoo saxaabadii wax diida aynan jirin fahuwa xujatun cinda jamaahiiri alculamaa waa shay xujo ah jamaahiirta culummada ahlu sunnaha i way xujaysanayaan wain tanaasacuu hadday doodaanna rudda maa tanaasacuu fiihi ila allahi waarasuul hadday doodaan waxa ay ku doodeen allah iyo rasuulkiisa loo celiyaa oo kitaabkii quraanka iyo sunnadii baa shayga ay ku doodeen ayaa la fiirinayaa weeyaan marka qaladii marka sunnada u dhow ayaa qowlkeedii la ictimaadaya la qaadanaya ama kitaabka u dhow weeyaan markaasuu wuxuu yidhi walam yakun ma aha qowlu bacdihim xujatan maca mukhaalifihi maca mukhaalafati bacdihim lahu biitifaaqi alculamaa walam yakun qowlu bacdihim xuja hadday iskhilaafaan qolo ayaga ka mid ahee hadalkooda xujo ma aha maca mukhaalafati bacdihim lahu iyadoo qowlkaasi dad qayb saxaabadii ka mida oy khilaaftay ay jirto marka xujo ku noqonayo xujo ma noqonayo mar hadday saxaabada isku khilaafaan iyadoo ay jirtaahayd noqon maayo waana muttafaq buu leeyahay sheikhu ittifaaq buu soo guurinaya ahlucilmiga isku waafaqeen wain qaala bacduhum hadduu yidhaahdo qowlan hadal buu sheegay walam yaqul bacduhum bikhilaafihi qolada kalena ay ka aamuseen oo wax kale ay sheegtay khilaafkood aynan sheegin walam yantashir laakiin sidii qowlkii hore uu u faafay meel walba u gaaray uunan u intishaarin ayana maxaa la samayna saxaabada qaar ka mida baa yani waxbay sheegeen ay ku hadleen oo diintii ka mid ah saxaabadii kalena way ka aamuseenoo cid radisay lama arko laakiin qowlkaasi qowl faafay sidii kii hore u faafay ma aha maxaa la samaynay wuxuu leeyahay fahaada fiihi nisaacu dood ayay culammadu way ka doodaan waxay leeyihin xujo miya mise ma aha wajumhuuru lculamaa'i culammada badankoodu yaxtajuuna bihi way xujaysanayaan haddii xataa uusan muntashir ahayn uusan mid caana uusan noqon kelimadii aysan faafin laakiin wax khilaafa aynan jirin xuja buu noqonayaa buu yidhi yaxtajuuna bihi culamada xujaysanayso abu xaniifa ka mid imaam maaliga ka mid imaam axmed qowlkiisa mashhuurka imaam shaafici axadi qowleyhi aimadaasoo dhan baa ka mid ah weeyaan ijmaaca waa xujajka saddexda xujo kitaabka qur'aanka iyo sunnada nebiga iyo ijmaacu haadihi alumma weliba ijmaacu saxaaba waa kan ugu sarreeya baa nidhi saddexdaas wax muran ah iyo khilaafa kama taagna qiyaaska ayay culammada qaarka wadaaddo ka hadlaa ay jiraan wa huwa min xujaji sharci buuna ka mid yahay marka waxyaalaha la ictimaado shareecadeenna ayuu ka mid yahay weeye وما لم يكن في عصره متعارفا وجاء به من بعدهم رد بل زجر وما لم يكن وحي آن أهين في عصرهم صحابة وقت قودي زمن كودي متعارفا مثل قرنيو أول يقان آن أهين يعني شيء متجر آن أهين أما معروف صحابة دحلو ذا الله قرنيني أو وجاء أوليمت شيء قاسي به شيء قبأ أوليمت man bacdahum saxaabada dad ka dambeeya ay la yimaadeenna rudda shaygaas waa la radini bal iska dhaaf raddi keliya mooye zujira waana la sajrinayaayo waa laga fogeynay aadaa loo radinayaa weyaan zajri baa lagu samayn waa la fogeyn aadaa loo fogeynayaa weyaan qowl la aqbalaya maaha marka musanafka beydkanna wuxuu kaga hadlayaa wax alla wixii oo yani saxaabada wakhtigeedii aanan jirin ama aan la aqoonin oo dad saxaabadii ka dambeeyey ay keeneen oy la yimaadeenoo dadka diin uga dhigeen shaygaasi la aqbali maayo maxaa yeelay saxaabada ridwaanullaahi calayhim yani waxay ahaayeen diinkan ayagaa ka soo naqliyey isagoo oo dari ahoo cusub dadkii ka soo naqliye weeyaan diinkana intuu nabiyulaahi moxamed noolaa ayuu rabbi subxaanahu watacaala dhammaystiray waa diinku waa dhammaystiran yahay sidaa darteed laga aqbali maayo mar haddaysan saxaabadii aqoonin lagama aqbalayo weeyaan marka wuxuu ishaarayaa aqwaashii saxaabada iyo a'immadu ay ku hadli jireen salafkeenni ridwaanullaahi calayhim ayuu ishaarayaa shiikhu weeyaan waxaa ka mid ah xudayfat ibnulyamaan hadalkiisii oo uu soo guuriyo lalikaai fii sharxi ictiqaadi ahlisunna uu ku soo guuriyo wuxuu dhihi jiray kullu cibaadatin laa yatacabaduha asxaabu muxamadin falaa tacabaduuha cibaado kasta kulligeed oysan nabilaahi moxamed asxaabtiisa ku cibaadaysanin ha ku cibaadaysanina maxaa yeelay faina alwala lam yadac lilaakhiri maqaalan dadkii horeeyey dadka dama boos uma furin meel baa u bannaan male diinkan ilahay baa dhammaystiray macnahaas wuu dareemayaa wuu ishaarayaa shiikhu markuu ka hadlayo wuxuu ishaarayaa yacni hadalkii cabdullaahi bn mascuud radia allaahu canhu oo markuu uu soo maray kuufa isaga oo joogo ayuu waxaa loo soo sheegay niman masjidka intay dhex fadhiistaan xalaqana sameeyaan qaruurax soo uruursaday odhanayo nin uu dhex fadhiyo oo leeyahay sabbixu allaha miata mara yacni boqol jeer subxaana allaahi dhaha xamid allaha miata mara boqol jeer maarata alxamdu lilah markaas isla akhrinaya subxaana allah subxaana allah alxamdu lilah alxamdu lilah hadal fiican wey subxaana allah alxamdu lilah hadda maanta haddii lagu wardina ma dhibay leedahay maya bal fiiri saxaabada say u dareemeen waa cibaado cusub weeye xalqay sameeyeen markay subxaana allah yidhahdaan ma dhagxaanay tirinaya boqolaa la tirinaya cabdullahi mascuudaa loo sheegay markaasuu maalintii dambe u soo qasdoo yidhi ii soo sheega marka ay diyaar yihiin markay samaynayaan waa loo soo sheegay waa u yimid marka hadalkuu ku yidhi aad buu u tira uu dheeraa waxaa ka mid aha uu ku yidhi laqad ji'tum bibidcatin dulma ow fudiltum asxaaba muxamadin cilma laba unbaad mid tihiin inaad nebi moxamed iyo asxaabtiisii yacni aad ka cilmi badan tihiinoo waxaysan nebiga ka soo guurinin idinka aad keensateen ama inaad bidcad la timaadeen si dulmi ah aad bidca ula timaadeen marka muxuu ku yani sameeyey cabdullahi mascuud nimankaas subxaan allahi alxamdulilah allahu akbar ay akhrinayeen dikriga ilaahay loogu dhowaadayna ka mid ahay waxa weeye ijtimaaca kulankaas iyo halka kelimood laisla qaado iyo qaruurxaan la tirsado oo hadda tusbaxu uu bedelay oo kale tusbax hadda uu bedelay iyo waxa la midka ah ayuu cabdullahi mascuud bidca ku tilmaamaya wey marka waa shay ibtidaaca wey saxaabadeena ma aqoonin nabilaahi muxamedna asxaabtiisa ma una ku tacliiminin xalqo inta la sameeyo oo laysu soo heraariyo wax laysla akhriyo tiradaa saasoo kale dhagxaan lagu tirsadaay nabilaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisi ma uunan barin mana uga tegin weeyaan marka gadaal danbaa laga keenay soo maaha shaygaas waa la radinaya cabdullahi mascuud baaba ugu horreeyo radiyaad ogtihiin laga radiyey wey waxaa la mid ah yacni alimaam shaatibi kitaabkiisa alictisaam hadalka uu ku soo saaray oo imaamu maalik raxmatullaahi calayhi uu kaga soo saaray wuxuu dhihi jiray imaamu maalik man ibtadaca fi lislaami bidcatan yaraaha xasana faqad zacama ana muxamadan sala allahu calayh waali wasalam khaana risaala yacni qofka hadduu bidco sameeyo bidcadaasna oo u arkaahay ku sheegay inay tahay bidca xasana bidco wanaagsan inay tahay qofka sidaa sameeyey waa qof nabi maxamed khiyaano risaalada inuu khiyaano ku tuhmay ayuu odhanaya weya markaasuu aayaddii akhriya alyowma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diina diinkeen waana loo dhammaystiray buu yidhi marka hadalkiisii wuu ishaarayaa huu yidhi famaa lam yakun yowmaidin diina falaa yakuunu lyowma diina maalintaa nabi maxamed diinka loo dhammaystira waxa aan diin ahayn maanta diin ma noqonaya maanta diin ma noqonaya marka wax alla wixii saxaabada wakhtigeedii aynan noo soo guurinin taabiciintii aysan saxaabada ka soo guurin oo aysan waqtigaas aanan la aqoonin waa la radinayaa bal waa la sajrinayaa aad baa loo fogeynayaa wey cabdullahi mascuud radi allahu canhu sheikha shaarixa yani shan ahar oo ibnabiyani ibnu batal cukburi oo fii kitaabihi alibaana uu ku warinayo ayuu nooga soo guurinaya bidcadaasuu dadku uga sajrin jiray oo uga digi jiray shantaas buu bidcada yani si u nacbaayeen saxaabada ridwaanullahi calayhi wuxuu leeyahay cabdullahi mascuud midda ugu horeyso qaala ibnu mascuudin iyaakum walbidaca wtanatuca watacamuqa wacalaykum bilcatiiq idinka iyo waxaan idiin kala digaya bidcada iska ilaaliya wey tanatuca oo shayga oo wuxuusan ahayn isku kalifo oo tanatuc uu sameeyo takliif waxaan sunno ahayn ama nabigu ka sugnaanin saxaabadiisii la yimaado wey watacamuqa shayga oo lagu xeeldheeraado oo bidca ahaan loogu xeeldheeraado wacalaykum bilcatiiqi shayga qadiimka ahaa laazima buu yidhi oo ahaa kitaabkii sunnadii iyo fahmigii saxaabada ridwaanullahi calayhim wuxuu leeyay aarka labaad ittabicuu walaa tabtadicuu faqad kufiitum wa kullu bidcatin dalaala raaca kitaabkii iyo sunnadii raaca walaa tabtadicuu bidcanaha la imaanina maxaa yeelay bidcadii faqad kufiitum waa lidinka kaafiyey uma baahnidin wa kullu bidcatin dalaala bidca kasta kulligeedna waa baadi weeyaan waxaa ka mid a aarka saddexaad oo noo keenay waqaala inaha satakuunu umuurun mushtabihaatun facalaykum bitu'addati fainaka an takuuna taabican fi lkhayri khayru min an takuuna ra'san fi shar yacni wuxuu leeyahay inaha satakuunu umuurun mushtabihaatun waxaa imaan doonta arrimo dheeh galo oo dadka shabah ka galo oo ka qasmo marka facalaykum bitu'adati kaadsiiyo iyo deganaansho laazima buu leeyahy hubsada hubsiino la imaada waxaan kitaabka qur-aanka iyo sunnada nabiga ma ku sugan yahay salafkeenna ma ka sugnaaday iska fiirso hubso weeyaan maxaa yeelay fainaka wuxuu yidhi markaad shayga mushabahaadka iskala boodo fainaka an takuuna taabican fi lkhayri ayaa khayrun waxa way inaad xaqa daba socoto adiga inaad xaqa taabic u noqotobaa waxay yani ka khayr badan tahay yani khayrka inaad daba taagnaato xaqa daba socotahay yaa wanaag badan maxay ka wanaag badan tahay min an takuuna ra'san fi shari sharta inaad ra-iis ku noqoto haddii khayrka muslimiintaas aad ka mid taho ooda madax ahayn oo khayrkii iyo sunnadii aad ku dhex jirto madaxna aadan noqonin waxay kaaga khayr badan tahay shar inaad ra'sigeed madaxdeeda noqoto shar hogaamiso ay kaaga khayr badan tahay waa hadal aad u qiimo badan wey midda afraad wuxuu leeyahay waqaala inakum alyawma cala alfitra وستحدثون ويحدث لكم فإذا رأيتم محدثا فعليكم بالهدي الأول وحولين إنكم إذنك اليوم مانت على الفطرة سنذي بكتاغنتين فطرته إني إلهي إذنك أبور فطرة التي فطر الله عليكم ayaad ku sugantihiin oo diintii saxda ahayd ay haysataan wasatuxdithuuna waxbaad keeni doontaan dad yahow oo bidca ah wayuxdathu lakum idinkana waa lidiin keeni doonaa idinkana waad bilaabi doontaan dad kaloodna waa idiin bilaabi doonaan mar haddaad sidaa aragtaan faidaa ra'aytum muxdaan shay cusub oo la keenay haddaad aragtaanoo bidca ah facalaykum bilhadi lwal facalaykum bilcatiiqidii bay la mid tahay hanuunkii hore oo nabilaahi maxamed oo ka tegey laazima oo kitaabkii iyo sunnadii ah wey aarka shanaad wuxuu leeyahay waqaala wacalaykum biariiqi falain lazimtumuuhu laqad sabaqtum sabqan baciida walain khaalaftumuuhu yamiinan washimaala laqad dalaltum dalaalan baciida wuxuu leeyahay ariiqii laazima waa waddadii la yidhi yani ana hada siraatii mustaqiima fattabicuuh waddadaas laazima buu yidhi falain lazimtumuuhu waddadaas haddaad laazimtaan oo ednan dhinac ednan uga leexan laqad sabaqtum waad hormarteen sabqan baciidan hormar aad u fog baad hormaraysaan buu yidhi walain khaalaftumuuhu haddaad waddadaas khilaaftaan oo yamiinan dhanka midigta aad u khilaaftaan ood u leexataan wa shimaalan ama bidixda aad u leexataan laqad dalaltum dalaalan baciidan sidii hanuunka meel fog aad kaga gaarteen baa baadidana baadi meel fog kaga gaaraysaan aad u dhumaysaan weeyaan marka aahaartaas iyo kayrkeed ayay salafkeenni ridwaanullaahi calayhim ay dadka uga digi jireen cabdullahi mascuud keliya maana aimada maaragtay saxaabadii iyo salafkeenniba saasay dadka uga digi jireen weeyaan marka wuxuu leeyahay musanifka wamaa lam yakun wixii aanan ahayn fii casrihim saxaabada wakhtigoodii mutacaarafan mid la garanayo mawjuudahoo la yaqiinno aanan ahayn oo wajaa bihi oo la yimaada shaygaasi man bacdahum dad ayaga ka dambeeyay ay keenaan oo bidcadaas ay la yimaadaan rudda shaygaas waa la radinayaa bal iska daa rad keliya mooye wasujir bal zujir waa la fogeyn aaba loo fogeynaya weeyaan si waa la zajrinayo waa la fogeyni weeyaan ففي الأخذ بالإجماع فاعلم سعادة كما في شذوذ القول نوع من الخطر ففي الأخذ قاد الشذي بالإجماع إجماع لقاتاه لحذي سوحا كسغا سعادة ليبان با كسغا ودوني آخرا فاعلم أغو قفيه سنة الرابين يوم قفيه أهل سنة سيدا أغو إجماعي أود قادته waxa way sacaadadaadii guushaadii ba ku jirta way kama fi shududil qawli sida hadalka shaadka ah oo ijmaac khilaafsan oo shaadka la yiraahdaba dhexdiisa ugu sugan yahay nooc nooc min al khatar khatar ah oo xagga diinka ah diinkaada khatar soo gaarsiin karo ugu sugan tahay ba ijmaacuna sacaado ugu sugan tahay raacitaankiisa iyo qaadashadiisa la qaato marka beedkan musannifka wuxuu ku xoojinayaa qaybtii hore uu ijmaaci buu ku xoojinayaa weeye ijmaaci qaadashadiisa oo qofka uu raaco oo saxaabadii waxay ku ijmaacaan la qaato waxa ku sugan buu leeyahay sacaade iyo guulba ku sugan maxaa yeelay waxaad ogtihiin saxaabada ridwaanullaahi calayhim yacni ijmaacooda ay ijmaacaan horta waxay ahaayeen khayru lquruun يعني dadka dadka u khayrka badnaa ummatu muhammad ayay ahayn sidoo nabigu yiri khayrun nas qarni dadka kuwa u khayrka badan waa qarnigeyga way thumma alladheena yaluna thumma alladheena yaluna markaas kuwa kale ku sii xigaan horta ta afdaliyada way haystaan amaan way haystaan saxaabada iyo wasaabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar wal ladina tabacuun bi ihsan radiyallahu anhum radu anhu wa dad ilaahi ka raadi noqday way subhanahu wa ta'ala midda saddexaad khulafa ar-rashidun ayaaba dhexdooda joogtay aad ogtihiin oo la yiri facalaykum bisunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin ayagana dhexdooda ku sugnaayeen mid kale waa dadkii waxiga markuu soo dagayay isagoo cusub nabi ilaahi maxamed ka qaatay salawaatu allah wassalaamu alayh marka sida darteed ijmaacooda oo la qaato oo la raacay inuu yahay sacaado iyo guul qofka raaco inuu guuleysanayo ay arintaasna tusaysaa weeyaan عكسيسا waxa weeye ijmaac wax ka soo horjeedo waa shaad weey qowlka shaadka ahna waxaan niri qofku wuxuu gaarsiiya khatar ayuu gaarsiiya xagga diintiisa sidoo sheekhu baleeya khatar ayaa ku sugan oo qofka diintiisiba uu khatar u galaya weeyaan maxaa yeelay markuu ijmaac khilaafo muxuu ilaahay yiri nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira ma qaal isku daray saddexdaas al isku daray cidda uu raacay qowlka shaadka uu ku raacay bidcada ahi baan wali uga dhiganayna aan wali uga dhigayna wasoo ka dhigtay naarna waan geynayna ma loo noqdo naarta u xun baalaleey marka shaadka qowlka ah khatar oo insaanka ugu sugan waa xagga diintiisii weeyaan marka qofka ijmaaca ka tago oo yaani qowlka shaadka ah qaataahi khatartaas inuu ku sugan yahay ayuu shadriga dambana loogu sheegay ففي الأخذ قاد الشذي بالإجماع إجماع لقات الدحدي إذا بو كسغيهي سعادة قول إي ليبان فاعلم أغو اعلمتان واحد سوك الدحقش مبتدي خبر كدحديسي وجملة معترضة فاعلم أغو أيها, أيها سني قفك سني قاهو حق الربو يعني تائني تأغو كما في شذوذ القول هذا الكيسة shaadka oo ijmaac khilaafay ka soo horjeeda dhaxdiisa ugu sugan tahay nooc min al-khatar nooc oo khatarta diinta kamid ah ay ugu sugan tahay ayuu sidaas oo kale ijmaacuna saacad ugu sugan tahay weeyaa wa mu'taridun utruk ihtimada maqalihi yufariqu qawla tabi'in wa man khabar markuu saxaabadu noo soo sheegay ayuu wuxuu leeyahay yaani dadki tabi'intii uu nooga warramaya tabi'intuna maxay ahaayeen waa dadkii saxaabada raacay oo xaqana ku raacay weeyaan alladina tabacuuhum biihsan wanaaga dadkii ku raacay weeyaan wa mu'taridun midka ka hor yimaado oo radinaya way yaani mu'tarid kaas oo yufaariqu qawla tabi'ina tabi'inta hadalkooda faaruqay ka tagayo oo khilaafaya iyo waman ghabara dadkii ka sii horeeyay kuwii tagay saxaabadii buu u jeedaa saxaabadii ila waman qabara waman mada wa dhahaba ilaa dadkii tagay oo saxaabada taabiciinta ka horeeyay qowlkoodii khilaafayaahi utruk ka taka ictimaada maqaalihi hadalkiisa cuskisi yani cuskashadiisa aad cuskato ka tag buuli hada faraha ka qaad qof kasta oo muctarid ah oo saxaabadii iyo taabiciintii waxay ku sugnaayeen sunnadii nabiga ay soo qaateen yani maaragtay ictiraado oo ka hor yimaadaahi hadalkiisa ha uu dhagraaricinina ka tag weeye maqaaladiisa hadalka uu leeyahay ka digtoona oo iskaga tag weeye yacni ka haajir weeye saasaa loo jeedaa weeye marka yufaaruqadan waa sifo oo muctaridka ayay sifo u tahay yacni utruk maqaalahudaasna way soo kala dhex gashay saas weeyaan wa muctaridun mid ka radinayo oo ictiraadka ku samaynayo oo yacni rabo ra'yigii saxaabada iyo taabiciinta inta ka tago inuu mid cusub samaysto doonayo weeyaan qowl cusub la yimid koodii ma jiree kayga jira oranayaa kaasoo yufaariqu qowla taabiciina taabiciinta hadalkoodii khilaafayo waman ghabara dadkii tegay oo saxaabadii ahna qowlkoodii khilaafayo waman ghabara dadkii tegay baa loo jeeda yani alimaam dahabi sida siyar aclaam nubala uu leeyahay ayuu kitaab kale waxaa la yidhahda alcibar fii taariikhi man habar la yidhaahdo buu leeyahay yani dadkii tegey taariikhdoodii cibrooyinka laga qaadanayo ayuu kaga waramaya weya marka dadkii saxaabada u jeeda man abara yani man madaa min asaxaabati ridwaanullahi calayhim dadkii tegey oo hormaray oo taabiciinta ka horeeyey qowlkooda midka muctaridka ahe ka hor imaanayaahi utrug ka tag ictimaada maqaalihi hadalkiisa qowlkiisa ku kalsoonaanshihiisa oo aad cuskataahood qowl ka dhigato faraha ka qaad weya maxaa yeele wax alla wixii saxaabada gadaasheeda la keeno waan ognahay yani inuusan diin ahayn taabiciinta waxaysan saxaabada nooga soo guurinin inaysan diin ahayn wamaa lam yakun yowmaidin diina falaa yakuunu lyowma diinantii imaam maalik oo kale bay noqoni weeyaan waamhalu ahli اlcilmi fiina ariiqatan waakzaruhum cilman muqiimun cala اlahar waajhalu man talqaa min annaasi mucjabun bikhaairihi yusqii ila kulli man hadar labadan bayd waa iska soo horjeedaan kan hore waa dadka ahlucilmiga ah oo dadka dadka ugu khayrka badan ah kan dambana waa dadka ahlujahliga ahlubidaca ah oo ahlulawaaga ah ayuu kaga waramay weyaan wa amalu ahli lcilmi ahlucilmiga kuwa u wanaaga badan amal markaad tidhaahdo alafdal walaxsana la yidhaahda kuwood ugu wanaaga badani wa amalu ahli lcilmi ahlu cilmiga dadka kuwa ugu fadliga badanoo ugu khayrka badanoo ugu wanaagsan fiina annaga dhexdeenna ariiqatan xagga wadda ahaan yani ariiqatan ay maslakan wa manhajan yani ariiqada ay raaceen nahji ay ka dhigteen iyo manhaj ay ka dhigteen kuwa ugu wanaaga badan yani ugu fadliga badan wa akhzaruhum kuwooda ugu yani ugu badan علما حق علمها أغزرهم يعني من الغزيرة لكن الغزير الكثير بالإلهة وحفرها بضن وي وأغزرهم متكوذ أقوب بضن علما حق علمها كوذ أقوب تتك أقوب علمها بضن يعني وحويان مقيم متك كن جوي على الآثر أثرتي أثرتي نبي الله محمد لقسو قوري صحابته سي تابعين لقسو قوري تتك كن جي oo muqiimka ah dadkaas dadka ugu cilmiga badan uguna fadli badan uguna uguna wanaag badan weeyaan wa amthalu ahli ilmi dadka ahli ilmiga ah kuwooda ugu khair ka badan oo ugu fadliga badani fiina dhexdeena hadaan nahay ahli sunnihi طريقه حقا منهج اهان iyo wadada diinka laga dhigtay xagga طريقada wa akhsaruhum uguna tirada badan ilman xagga ilmigaahi nooguna ilmiga badan nooguna wanaag badan muqiiman ala al-athar qofka aarta ku sugan wey aarkii yani dadka ku sugan aaaarta markuu sida shiikhu wuxuu noo sheegi haddii la yidhaahdo aar waxaa la yidhaha maa yu'haru can الnabiy sala اllah alay wasalam wixii nabiga laga soo guuriye min qowlin aw ficlin aw taqriirin aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiya waxaasoo dhan baa la yidhahda wax alla wixii nabiga laga soo guuriyey hadduu qowl yahay hadduu ficil yahay haddii taqriir wax agtiisa lagu sameeyo qiro ay tahay hadday sifo tahay sifada khalqiya ah ama khuluqiya yacni mid dabci ah iyo mid ilaahay u abuuristiisa iyo waxaasoo dhan baa athar la yidhaahdaa dadka ahlu sunnaha ama muxadisiinta agtooda weeyaan waxaa kaloo la yidhaahdaa maa yuuharu can asaxaabati waataabiciin wixii laga soo guuriyo saxaabada iyo taabiciintana athar baa la odhani weeyaan wax alla wixii laga soo guuriyo saxaabada iyo taabiciintana athar baa la oran weeye marka waxa weeye dadkaas dadka dadka ugu cilmiga badan waa qofka aathaarti ku sugan weeye يعني wuxuu ku sugan yahay xadiidkii nabiga kitaabka quraanka xadiidkii nabiga salafkeeni wixii ka sugnaaday qofka ku sugan kaas dadka ugu cilmi badan uguna wanaag badan ugu fadli badan weeyaan wuxuu ka khayr badan yahay dadka aan sunnada nabiga qaadanin oo afarka ka hormariyo hawadooda iyo wax qalbigooda ku soo dhaco iyo manaamaadkooda iyo bidacdi ahwaada ka hormariyo kuwaas ka khayr badan yihiin marka halkaas faa'iidada wanaaga taas ku jira dadka in lagu qiyaaso oo lagu fiiriyo hebel mutabic ma yahay mise waa mubtadic wax cusub buu la yimid mise waa mutabic sunnadii buu raacsan yahay waa lagu kala ogaadaa weeyaan حائل الشيخ الإسلام بن تيمية وحوليه من فارق الدليل ضل سبيلا قفك يعني ما ركتي دليلك قفك كتك أو فارقه وضد الصحضاب كرما ولا دليل إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم دليلنا وحو رسول كل يمد وكتابك قرآنك السنبي أه أي لوجه ذا لبذي وحيي أهويا وأجهل من تتمتك أقول جاهل مبذا تلقى أن لكل أنتعو من الناس ذاتك كمذنا dadka qof aa la kulanta midka ugu jaahilnimo badani mucjabun midka la yaab geliyo wey bikhaatirihi waxa asagoo ku soo dhaco caqligiisa iyo maskaxdiisa ku soo dhacaay lagu cajab geliyey kaasoo yusqii raaricinayo yacni maarata samcigiisii oo dhegaysani wey ilaa kulli man hadar mid kastoo iska hadaaqo oo aan cilmiba aan sheegaynin oo iska cantatabayo oo iska dhagraaricina iska iska dhageystaa kaasna dadka kan ugu jaahilnimo badan weeyaan saas uu leeyahay waajhalu man dadka ugu jaahilnimo badan talqa aad la kulanto qofiyo sunnigaahi oo min annaas dadka kamidii mu'jabun bi khatirihi midka asaga xijaabka la galiyay oo lagu yaab galiyay khatirkiisa yaani wixii qalbigiisa ku soo dhaco kaliya maarta mu'jabka la ku ah weeyaan wixii asaga ku soo dhaco wax walba ku hormariya shayga cujbiga la yiraahdana oo qofku markuu asagu isla weyn yahay adiga un baa saxsan umada kale maartay waa khaldan yihiin adaa dadka ka sharaf badan adaa dadka ka qiimo badan markuu adaa ka ra'yi badan adaa ka cilmi badan adaa ka faa adaa kana adaa kana kaasoo kale mucjab baa la yiraahdaa cujbiga marka shayga nabi ilaahi maxamed ilaahi waa ka magan gali jiray qofka maartay cujbiga inuu siyaab galiyo waxyaalaha laga magan galay kamid tahay وشيخ نوسو غورينيا شيخ الهلال الحافظ الحكمي يعني منظومديسا عجبك marku ka waramayo wuxuu leeyahay wal ujba fahdhar in al ujba mujtarif a'mal sahibihi fi saylihi al arim wuxuu leeyahay fahdhar al ujba يعني isla weyninka iyo isyaab gelinta qofku ka digtoono maxaa yeelay in al ujba يعني qofka isyaab gelinta asagu isla yaabaahi mujtarifun mid xalaaga weeyaan يعني waxa laga keenay min jaraf asayl alwadi oo kale marka tiraahdid waadiga markuu daad fara badan ku soo rogmada galiyada dhan ay jajabaan ayaa la yiraahdaa jaraf asayl baa la yiraahdaa daadkii baa burburiyay marka waa halaag weey mucjabku waa ku halaagaya buu muxuu halaagi oo baabiinaya acmaal saaxibihi wixii aad samaysatay oo khayra qofka wuxuu samaysto khayra amalkiisii buu baabiinaya wuxuu ku baabiinaa fi saylihi al-arimi dadkan aad u adag oo tirada badan ayuuna maartay ayuu ku baabiinaya weeyaan ayuu ku dhameynaya marka qofka wixii asaga ku soo dhaco ama ay maartay aanan aayad quraana ku hadlaynin ama xadiis nabiga aan ku hadlaynin ama qowl dadka ahlu cilmiga ah iyo ahlu sunnaha ay leeyeen aan ku hadlaynin oo dhahayo naga daa maartay aayada iyo xadiidka naga daa iyo iyo maartay aqwaashaas kale ra'yigeena isku kaayeen in maskaxdeena wuxuu ku dhacdaa aan ka hadalno kaasoo kale dadka midka ugu jaahilsan weeyaan buu leeyahay markaas wuxuu yiri waliba ninka jahliga meeshu ka keenay yusqi ila kulli man hadar hadara marka tira hadara yahdiru hadran wa hadaran labadaba waa leeyahay masdarkeeda hadran wa hadara labadaba waa leeyahay يعني marka tiraada hadar ar-rajul fi mantiqihi hebel hadalkiisu uu hadar ku sameeyay marka tiraada macnaheedu waxa way ida takallama bima la yanbaghi waxaanan u habboonayn ama aan bahabboonayn fiicnayn markuu qofku ku hadlo hebel markuu wax aan habboonayn markuu ku hadlo warnaga daa hebel waa hadaaqaya bal ilaada hadaaq yaani nin qarway amal oo wax uu sheegay aan garanay oo kala baa laga dhigaa marka kaas cid kasto hadasho cid kastoo hadasho wuu iska dhagaystaa wuu dhegraariciyaa yani waxa weeye ma fiirinaya ma aayad buu ku hadlayaa ma xadiid buu wataa ma qur ma ahlu sunnahii buu waafaqsanya uma fiirinayo markaasuu qofka iska dabagalaa ra'yigiisaasuu marka haddana mucjab ku noqdaa oo cid walbaba ka soo dhagaystay ayuu mucjab ku noqon isla yaab yani maaragtay la yaab gelinayo lidalika alimaamu albarbahari raxmat ullahi calayhi markuu kitaabkiisa sharxu sunna uu ka hadlayo wuxuu leeyahy waclam annahu lam taji bidcatun qatu ogow buu yidhi weligeed bidca ma aynan imaanin ilaa min alhamaj aracaa yacni dadka hamajka sida qofka meel walba iskaga dhaco sida duqsigii ayaa hamajka la yidhaahdaa balanbaalista iyo waxa la yidhaahda iyo meel walba ku dhaco dadkaas oo weliba racaaco ahoo aan cilmiga lahayn ayagay bidcada ka timaadaa buu yeeyihiin marka kuwaasna wuxuu yidhi wa atbaacu kulli naaciqin atbaaci kulli naaciqin mid kastoo ciyo oo iska qayliyaba dadka dabagalo haddaba ad aragteen nin kasta oo mikrofoon qaato meel fadhiisto atbaac unbuu heli laa shaka wa dadoo helaya dad raaco helaya dadaa dabagelaya hadda hadduu mid isqaawiyo jidka mara dad isqaawiyo in la helaa suuragal ah ay yidhahdaan wallahi ninkan bilaash lama qaawinine qaawanaantiis waxbaa ku jirta ta yidhahdaan bal adna fiiri yidhahan baciid maaha waxaa arkaysaa ninbaa maanta wuxuu bannaynaya dhiigga muslimka inuu bannaan yahay muslim in lagu jihaadi karou bannaynaya wuxuu leeyahay maaragtay dadka iska kufrisiinaya biduuni xuja oo ilaahay xujo uusan daduu leeyahy atbaac baa dabagalay waa la raaci dhiiggii baa dadka muslimiinta la daadinaya waa la iska gaalaysiinaya iyadoon xujo ilaahay agtiisa looga haysanin hadda taasoo kale atbaacu kulli naaciq wey kiiciyoo dhan buu iska dabagalaa buu yidhi markaasuu wuxuu yidhi imaamu albarbahaari markuu wato hadalku sii wato yamiiluuna maca kulli riixin yani waxay u leexdaan dabayl kasta kulligeed meesha ka timaaday ula leexdaan buuyi faman kaana haakada falaa diina lahu sida qofka hadduu saasoo kale qofku noqdaay qofka sidaasoo kale noqdaa diin uu leeyahayba lama arka buu leeyahy kitaabkiisa sharxu sunna libarbahaari ayuu hadalkaa kusoo guuriyaa weeye marka waxaa u badan marka dadka noocan oo ra'yigooda u cajabgeliyo dadkii ahlukalaamka la dhihi jiray culammada cilmulkalaamka aad falsafadda ku xeeldheeraatay dadkaas ayay ahaayeen dadkaas cilmulkalaamka ayaa u badnaa maxaa yeelay waxbuu isku soo duduwayaa atbaacu sabci soo helayaa khalaas cid walbuu inta wax ka soo dhagaysto oo wuxuu doono sheegi weeyaan dadka marka cilmu kalaamka ku jiri jiray yani waa dadka ugu xayrada badan wey muslimiinta dadkii soo maray oo falsafada iyo cilmulkalaamkan iyo ilaahiyaadka ku talax tegay oo caqiidadii ahlu sunnaha inta khilaafeen falsafadaa iyo cilmulkalaamkan kufriga iyo diin dadka uga dhigay oo caqiidadii ahlu sunnaha inay tahayba uga dhigay dadka kuwa ugu wareerka badnaa bay ahaayeen yani markaad tiriso dadkaas waxaa ka mida sheekha la yidhaahdo abu cabdulaahi muxamed ibni cumar alraazi oo dhintay dii markii hijrada nebiga ahayd ninkaas yani waxaa la yidhaahdaa muxamed ibni cumar alraazi kunyadiisana abu cabdulaahi baa la yidhaahdaa yani markuu wareeray meel walba tegey oo wax aan jirin wuxuu soo urursan jiray cumrigiisa oo baabaashay gabayadiisii marka uu ka tegey waxaa ka mid ahaa markii dabagabay uu tidhi nihaayatu iqdaami alcuquuli ciqaalu wahaayatu sacyi alcaalamiina dalaalu وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميع المسرعين وزالوا وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال قبيل نوع عاصو كلو ترينجر مركا هذا الكماشي محل شاهد أن كلا يواتنوي baxigaas oo cilmulkalaamka maalin walba waxa la daldalaayo oo bidacda ay ururinayeen wuxuu yidhi walam nastafid min baxinaa tuula cumrina kama aanan faa'iidaysanin culuumtii ilaahiyaadka aan baaraynay cilmulkalaamkii cumrigeenna intaan jirnay oo dhan siwa an jamacnaa fiihi qiila waqaal wax aan yani ka faa'iidnay ma jiro inaan qiilo iyo qaalu way yidhaahdeen waa la yidhi inaan kulminno mooye wax xujo aan haysanno qaala allahu qaala rasuululahi qaala saxaabatu wuu ka tegey ma jiro qiila waqaaladaasa ku soo aroornay buu hadalladaasoo wadaa marka yacni waxaa la mid ahaa ragga noocaasoo kale ibnu rushdi alxafiid waad garanaysaan abulwaliid moxamed ibn abilqaasim baa la yidhaahdaa oo isagana tii dhintay hijrada nabiga markay ahayd waa kitaabkiisa tahaafut tahaafut la yiraahdo wuxuu leeyahay yaani markuu aqeedadii ahlus sunnaha soo cilmu kalaamka ugu dhex jiro markuu wareeray ayuu yiri waman alladhi qala fil ilahiyati shay'an yu'taddu bihi hadalkaas soo istaagay oo iyagu yahay qofka dhihi kara kula waxyaalaha aqaaidka ilaahiyaadka ah shay lagu kalsoonaan karo yaaba sheegi karo maba jiro wax lagu kalsoonaan karo macnaha kitaabkii sunnadii oo dhan waa ka tagay markaas wuxuu leeyahay wax lagu kalsoonaan karo ma jiro xeyradaas u dambeysay weeyaan waxa lamida al-amidi waxa kamida al-imam al-ghazali imam al-ghazali soo ugu dhax jiray markuu masaa'il kalaamiye ku wareeray akhiran waxa la yiraahdaa thumma arada an tilka turuq markaasuu inta iskaga soo jeestay uu kitaabka u soo noqday maalintu dhimanayay imaam al-bukhari kitaabkiisa sahih al-bukhari xabad ku saaran ayuu dhinta leeyada waxa kamid aha abu abdullah muhammad ibn abd al-karim shahrastani yaani kitabka al-milal wan-nihal iskalaha wadaadkaasna waa kamid waxyaalo dhigi jiray markuu ku wareeray wuxuu yiri al-amri laqad tuftul ma'ahid kullaha وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم يعني وحو ليه وحان معاهده دم أيان صومري وح الله وحي علم الكلام كشقينا دم بان صومري وح مال والبنى يعني معالم تاسودنا سوء أركيبه لكن كل وحي علم الكلام كجرو دم فلم أرى إلا واضعا كف حائر قف وريرسن قعنتي أو على ذقن قرك أو ساري markuu wareero qofka soo saar miira tasoo daalo mooye wax kale ma aanan arag buu ama se oo qaarica sinna naadimin mid shalaynayo oo iligiisa garaacayo shalay maxay waxa ii geystay saada ku hayo mooye wax kale ma aanan soo arag marka yaani waxa u dambeeyo cilmu kalaamka dadka ka shaqeeya oo ku jiro oo falsafada iyo baqtigaas ka dhigta diin ka dhigto ahlu sunnahii dariiqoodana ka tagaay nadaamada iyo xeeradaas ayaa u dambeynaysa weeyaan واجهل من تلقى dadka ala kulanta kan ugu jahilnimo badan mucjabun midka yaani la yaab galiyay oo asaga aqligiisa iyo garaadkiisa lagu yaab galiyay weeyaan bi khaatirihi lagu ajab galiyay yaani khaatirka waxa qofka ku soo dhaca ila hada bi aqlihi baa loo jeeda dadka inuu ka sareeyo ka weyn isku tilmaamay kaasoo yusqi ila kulli man hadar u dhagraaricinayo ila kulli man hadar qof kasta oo hadaaqo u dhagraaricinayo oo aanan oranayn ruuxan baatil ma ku hadlay muxaqo ku hadlay aan fiirinin marka qofka ahlu xaqa ayaa la dhageystaa xaqa ku hadlayo qofka baatilka ku hadlayo lama dhageysto waa laga tagaa salafkeenana waa ka digi jireen ridwanullahi alayhim weeyaan waan arki doona kitaabkeena uu noo keenaya فدع عنك قول الناس فيما كفيته فما في استماع الزيغ شيء سوى الضرر فدع عنك labada is wada taal isku laqbeeya fadacanka wal siraaciya yaani uturkuwi iskaga tagway qowlan naas dadka hadalkoodi ka tag waa dadkii ahlul ahwaadi ahlul bid'i hadalkooda ka tago hadageysan fiima shay dhixdii kufiito laga kaafiyay maxay diinka wala dhameystir samaha diinka wana loo dhameystir wana la ka kaafiyay marka qowl kale qof cusub warkii hadageysan way fama fi istimaa'i zayghi baatilka shayga la yiraahdo oo zayga dalaalka dhageysigiisa dhexdiisa kuma jiro shay un waxba kuma sugna shayga oo si wad darari dib aan ahayn baatil qofkii dhageysto iyo bidco qofkii dhageystaay yaani waxa weeye dib mooye wax kale oo ku sugan shaygaas lama arko dib uu kala kulmay sida darteed dadka ahlu bidca ah oo ahlu ahwaaga ah oo nusuusta yaani ama uu istikhdaamay ahlu sunnaha sidaysan u adeegsanayn sidaysan u adeegsan u adeegsanayo ama aqwaasha ahli cilmiga patri inta ku sameeyay kala googooyo oo wuxuu asagu leeyahay intuu leeyahay kala soo baxayo kaasoo kale lama dhageysto maxaa yeelay wuxuu ku gelinayaa khatar uu ku gaarsiinayaa way aad in la iskaga ilaaliyo way marka dadka qowlkooda wixiiba laga kaafiyay faraha ka qaad لأن إلهي دين كان ونوكل من ونوكل ملي نبي الله محمد والنور اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين هذا عبد الله بن مسعود وي اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم بإشارة والذي كافي مرك اتباعنا لك الرباء مرك قيبت هره وحكو نقو أمري إنان مارت ضدك أهل بدعا أقواشو حق كتورنه zabaalada inaan ku tuurno baan la ku amray way waxa yar waana la ka kaafiyay way dhageysiga marka dadka ahlul bid'a la dhageysta hadaadan qowlka sheekha aadan qaadanin oo ka tag oo ku yiraad ka tagi weedo ahlul bid'a aad dhageysatana waxaan dib ahayn kala kulmi meesida ogow saas uu kula yahay way fadaa anka ka tag qof uu sunniga ahi qowlan naasi dadka hadalkoodii ahlu bid'a iskaga tag faraha ka qaad fiima ki dhaxdii kufiito laga kaafiyay wixii laga kaafiyo kitaabkii sunnadii iyo saxaabadii fahmigoodii diin ahaa adoo haysto qowla fulan ha aadin hadaba gelin oo mid ahlu bid'a kamida maxaa yeelay fama fi istimaa'i zaygi shayga zayga liiraahdo iyo dalaalka iyo baadida azaygu wa ad-dalal wal batil bal liiraahdo dhageysigiisa dhexdiisa kuma sugna maad waa naafiye wey shay ul shayba kuma sugna waxna kuma sugna shaygoos waa darari dib aan ahayn dib umaad kala kulmi ninka ahlu bid'a sunnadu kugu diri sunnadiibu bid'a u kaysiini xaqiibu baadil kugu ekaysiini macruufkiibu munkar kaaga dhigaya marka kaasoo kale ka fogow ha ag fariisan wey wuxuu musanifku leeyahay hadana rahimahullahu laqad awdaha allahu alkariim bilutfihi lana al-amra fi al-qur'ani fanhab بما أمر وخلف فينا سنة نقتدي بها محمد المبعوث عونا إلى بشر مر هدو كيري ذاتك قول كودي كتب أهل بدعة محايل ديب وحانا هنكيه لميزن وحول لي مركة كتابك قرآنك وحوك أمر الراع هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام لما داس دبقلوا كلي لقد أوضح الله الله عدي الله الكريم الكريم وناك سنة بلطفه بسبب لطفه naxariistiisa sababteedaba wuxuu ku cadeeyay lana anaga wuxuu noo cadeeyay al-amra amarkiiba noogu cadeeyay ilaahay lutfigiisa fil quraani quraanka dhexdiisa noogu cadeeyay ee fanhad u kaco u istaag yaani fulintiisa way bima amara wuxuu rabbi amray ama quraanka dhexdiisa uu ku amray quraanka wuxuu rabbi ku amray u kaco mid ku dhaqman noqo weeyaan marka ilaahay subxaanahu wa tacaala cadeynta uu noo cadeeyay quraanka wax walba kulligi ilaahi waa noogu cadeeyay subxaanahu wa tacaala marka inaan uun kaliya waxaana la ka dooni aynu ku dhaqanno shaygiina la ka reebay inaan ka harno wixiina la amrayna inaan u istaagno la imaanno inta umaana la ka doonayaa weeyaan laqad awdaxa allaahu alla wuu cadeeye allihii alkariimu wanaagsanaa oo maaragtay karamka saaxibulkaramka ahay sharafta lahaa bilutfihi naxariistiisa sababteedaba wuxuu ku cadeeyey lanaa anaga wuxuu noo cadeeyey الأمر أمر كيبو نوع عدي في القرآن القرآن كدحديس نوع عدي فانهض او استاغ اوكع نهودك وحال يدا كعتانك انقشدا اد كعديد ويا اوكع بما امر وحو الله امري القرآن كان لوو امري فلنتيد او استاغ ويا marka quraanka waxa ku sugan wixina la ku kaafiye ila soo lama dhihin yaani fadaanka qowlan naasi fiima kufitu bana liir waxana la ku kaafiyeen waa kitaabkii sunnada Soomaha iyo fahmigii saxaabada ridwanullaahi calayhim tii weeyaan quraanka waa nagu filan yahay aayadan sheekhu uu soo uu maar sharaxa uu keenay awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim miyan ku filnayn dadkii aysan kaafinaynin inzaluna alayka alkitaba quraankan aan kugu soo dejinay oo yutla alayhim lagu dul akhrinayo kitaabkan miyan ku filnayn quraanka ah kitaabkaas waa nagu filan yahay weeyaan marka asaga nagu filanay wax alla wixii quraanka ka soo haray oo iyo sunnadii ka soo haray iyo fahmigii salafkeena ridwaanullaahi calayhim diinkan ay u fahmeen wixii ka soo haray oo ahlu bid'a iyo ahlu dalaalka ay wataan ka fogow iskaga tag weeyaan taa quraanka buu noogu sheegay beedka dambana sunnadii buu noogu sheegaya wa khallafa fiina sunnatan wa khallafa wuxuu reebay fiina dhaxdeena wuxuu ku reebay muhammadun nabi muhammad muhammedkii al-mab'uuthu la diray ila al-bashari basharka loo diray عونا حال كونه معينا مد معين او يحي او عون او يكالمه او ددك على طاعه الله او كالمينياه محمد كاس وحو نو ريباي او دخدنا نوغا تغي والنبي الله محمد عليه الصلاه والسلام سنه سنه ايو نوغا تغي طريقه سنه لا سو نقتدي بها ان كدينينو وتاويا وخلف وحو ريباي او نوغا تغي نبي الله محمد فينا دخدنا سنه سنه او نوغا تغي sunnada oo naqtadi biha aan ku dayanayno khallafada faa'ilkeedu waa muhammadun taas weeyaan ficilka faa'ilkiisa kaas weey wa khallafa wuxuu reebay muhammadun nabi muhammad muhammadkii al-mab'uuthu ila ila al-bashar basharka loo soo diray awnan tawska xaleelina xaal kawnihi mu'inan mid kaalmaynayo ala taa'ati illahi wa ala tawhid illahi ilahi wahdaniyadiisa tawhid rabbil alamin uu kaalmaynayo iyo walbu'du 'an ash-shirki wad-dhalal baadida in shirkiga laga fogaado ugu kaalmaynayo ayaa waxaa maaragtay uu nooga tegay sunnatan ariiqo wado oo naqtadi biha aanu ku dayanayn sunnadaasna waad ogtahay waa qur'aanka sharxiisii weeyaan qur'aankii buu ilaahay noogu sharxaa wa anzalnaa ilayka adikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim walacallahum yatafakkaruun fii suurati naxli qur'aankan maxaanu kuugu soo dejinay nebi maxamedow litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim inaad dadka u caddaydo wixii loo soo dejiyey inaad u caddaydo marka nabigeena waa noo caddeeyey sunnadiisa shaarixa lilkitaab bay ahayd kitaabkaana la kugu sharxay qur'aankaana la kugu caddeeyey marka dadku marka inay fakaraan oo kitaabkaas ilaahay subxaana wa tacaala ay yacni sunnadii nebiga iyo kitaabkaba inay qaataan ayaa la rabaa weeyaan marka dadka qowlkoodana aan ka tagnaa aqwaalu naas aan faraha ka qaadno labadaa baydna sheekhu yani ittibaacu kitaab wa sunna buu noogu sheegay weeyaan ومن على المأمور بالعقل آلة بها يعرف المتلى من القول والعبر ومن الله وقال ذيستي على المأمور أي على المكلف كي مكلف كأهاي لأمري لما شقيي أو تكلفة الله ساري مأمور كي لفريوي بالعقل عقل بو إلهي كم من نيستي آلة حال إيها عقل قاسي آلو قلب oo yacrifu uu garanayo biha ayadii uu ku garanayo qofka ma'muurka aha almutla kii la akhrinayay oo quraankii iyo sunnadii ah oo min alqawli hadalkii ah iyo wal cibari cibrooyinkii kitaabka iyo quraanka ku jiray iyo sunnada dhexdeeda ku jiray waxa lagu garanayay ayuu maaragtay caqligaas oo rabbi na siiyey subxaanahu wa tacaala weeye haddaanan dadku aysan ilaahay caqliga uunan siinin uusan qofka caaqil ahayn oo majnuun yahay mukallafba ma aha way mukallafba ma aha aqligaas marka takliifka iyo amarka uu ka iimaanay al-amru wan nahyu marka wax lagu farayo wax laga reebayo waa ina aqilta wax garanayso hada majnuun tahay marfuucul qalama tahay waxba lagu ma leh way marfuucul qalam ayaa tahay marka aqligaas ilaahay dadka uu siiyay ilaahay aqliga kaliya nooma deeyay aqliga xujo ugu filna bani aadamka Soomaaliya hadii la yiraahdo aqliga wax xun iyo wax samad ku kala garan hadii inta naloo daayo xujo weyn ugu filnaan lahayd laakiin rahmatan min Allah ilaahi naxariistiisa ayaa ilaahi rasuul noogu soo diray oo aqligaas wax maarata toosinayo waafaqsana la yimid kitaabu kutubu ilaahi soo dajiyay oo yaani maarata iyadana xujo kale noogu filan weeyaan labadaas iyo aqligii rusushii iyo kutubtii la soo dajiyay iyo aqligaagii waa iswada waafaqsan yihiin markay iswaafaqaan xujo waa noogu filan yihiin waxaan ku garanaynaa aqligaasi quraankan inuu kalaamullah yahay bani aadam inuu san la iimanin qawlul bashar oo samahayn mucjis oo yahay waxa uu ka hadlay inay xaq yihiin oo adduunyo aakhiraba maslaxadeena ay ku sugan tahay ayaynu qofka ku garanayaa weeyaan aqliga marka yaani sheekhan sanjani oo manduumada iska leh aqligaasi wuxuu u qaybinayaa sanjani laftiisa afar qaybood uu ka dhigaya aqliga ilaahay bani aadamka uu siiyo afar qaybood buu ka dhigaya qayb ilaahay aqligii intuu u dhameystiray ayuu haddana tawfiiq siiyo khayrku waafajiyay oo qolada koobaad weeyaan qaybna yacni caqligoodii baa gaabtay oo kuwaas tawfiiqda iyo aqliga kaamilka loo dhameystiray ma aynan gaarin waa ka xogaa uu ka soo hooseeya laakiin kuwaas aqliga loo dhameystiray nasiixadoodii nasiixadoodii ayuu maaragtay ka faa'iidaystay oo isaguna waa nin quman weeye waa qof quman weeye caqli kaamila ma leh kaama dadka hore ma gaaro laakiin caqli buu leeyahay waa qaasirka waa ka gaaban yahay laakiin dadkii ahlu caqliga ahaa ayuu ka faa'iidaystay weeyaan qaybta saddexaad waa qolo caqlina ilaahay siiyey caqligoodana aad u weyn yahay laakiin haddana aan tawfiiqdii xaqa la waafajintiisii la waafajin laha aan la siinin weeyaan oo loo diiday weeyaan qolona aslanba caqli maba lehba dadka intaas u qaybsamaan buu leeyahy kan caqliga lahayn hadda mukallafba ma aha wey waa majnuun wey labadaanna ambiyada ilaahay caqliga uu dhammaystiray iyo dadka mu'miniinta ahoo waaweyn ilaahay caqliga uu siiyey waa qolada koobaad oo faa'iidaysatay way tawfiiqdan ilaahay waafajiyay qoladan kale oo maarata caamada ahoo dadkaas ahlu aqliga ah yaani cilmigana leh ka faa'iideysta aqligoodana ayagana waa faa'iideen weeyaan laakiin mid aqli weyn la siiyay laakiin caqligiisa cilmul kalaam la aaday iyo bidac la aaday oo tawfiiqdii aan la waafajinin kaas midka ugu khasaarada badan weeyaan afartaas oo musannifka musannifka iskale ayaa ka dhig saas u qaybinaya weeyaan marka wamanna wuxuu galladaystay allah على المأمور ددكي لأمري أو مكلفين تاها بالعقل عقل بوكو قلديستي آلة آلة وي آلة وحالي قلبك الأديك سدوي قلبك حق ريسيدي ورقدا حق ريسيدي آلة وي عقلنا وآلة وآديك سنيسا وحا حني وحا سمتكو كلا قرن آلة ذاسو يعرف بها أو كقرته قفك مأمور كاها المطلع لامك ولا كردقة اسم مفعول وي كي لأخرنا يوه المطلوب وي كي لأخرنيو من القول هذا ككمدي والعبر عبروينك كمدي من القول مركون المتلو وقرآنك سندي محا عبر كجرو محا مارة حكم كدحبوحو هذا أبليهين ويا فلا تكو مركها أهاني قفيه سنقا بدعيا من مبتدعها نقوني تزوق آد إيلنا يسو تميلو وي عنه دا بدعادة سيوتيني هلونك آد كغا إيلته واد كغا ليحته ويا oo tuxdiisu markaas aad wax cusub la timaado oo wax bilowdo fal ihdaathu bilaabista oo wax xun yaani bid'a la bilaaba oo bid'a la timaado yudni ila saqar naarta saqar la yiraahdo horayso ayuu u dhaweeyaa ihdaadki saaxibkeedu u dhaweeyaa weeyo marka qofka mubtadi'a ah oo qofka aanan kitaabka ilaahayna raacin sunnadii nabiga sharaxa kitaab waxyigi labaad aanan raacin saxaabadii aqwaashoodii inta khilaafa qowl cusub la yimid oo markaas diinna ka dhigo dadka diin uga dhigay ka ayaa maaragtay loo jeedaa qofka mubtadica ah bidcadana waad ogtihiin wax badana nala ka sajriyey nala ka reebay in maaragtay qofka uu bidci noqdo oo wax cusub aa la timaado waana la ka reebay wey marka bidcada nabigeen wuxuu ku tilmaamay bidco dhan inay dalaal tahay xadiidkii cirbaad ibn saariya وحو نبينا يريد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بدعة دمان تيد واب ضلال ضلال دمان تينا نار باو دنبيسو وقليا ويا هكاس وقلي ويا marka bidacda shayga la yiraahdo waxa weeye ee qofka waxay gaarsiisaa lacnada ilaahay iyo malaa'ikta iyo dadka dhan inay lacnadaan xadiithii ali ibn abi talib yaani maarata imaam bukhari imaam muslim ay soo saareen waxa kamid ahaa man ahdatha hadathan aw awa muhdithan qofka bid'a keena oo asagu la yimaado ama nin mubtadi'a soo dhaweeyo ama qof wax soo dilay oo dhiig muslim soo galay hoosta gashto oo dhabarka mariyo macnaasna lagu fasiraaye fa alayhi la'natullahi wal malaa'ikatu wan nas ajma'in dushiisa allah yeelo la'nada ilaahi iyo malaa'ikta iyo dadka dhan la'nadoodii rahmad ilaahi laga fogeeyo dushiisa allah yeelo marka iska ilaali bidcada iyo maaragtay waa shay aad u xun iska iska ilaali qofka mubtadica adna mubtadic ha noqon wax cusubna yaan lagu bilaabin adna ha bilaabin fala takuha ahana bidciyan mid bidca loo nisbeeyo bidca lagu abtiriyay ha noqon mubtadic yaa lagu dhihi xaala kawnka tazuuq an alhuda hanuunka aad ka leexanayso lahda mubtadic noqoto kitaabkii sunnada kugu ma filna waxa rabta aqwaal musakhrafa oo baatil in lagu keeno la qurqurxiyay hanuunka aad ka leexanayso وتحديث aad soo cusboonaysiinayso la iimaanayso soo darisiinayso ayadana mubtadicaas han noqon maxaa yeelay fal ihdaathu soo darisiinta oo bidcada la soo darisiya yudni saaxibkeedu wuxuu u dhaweeyaa ila saqar naarta saqara la yiraahdo horayso ayuu u dhaweeyaa weeyaan hada billahi tawfiiq sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi